You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qaayaha qiimaha halkan waa tiriisa codka afka soomaaliga noo xamdi axmed cali ee la socodsiina habeen kastoo talaadaha sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan brogram xiise leen caawidahaynaa iyo akhbaar kaleto runtii stationka xataa ku saabsan oo aad iyo aad muhiim u ahaa oon idinla wadaagi doono iyo waxyaalihii warar ahaa communitiga barhkood xataa wararka khuseeya ee dhegeysi wacan dhegeystayaal halkan waa tiriisa codka afka soomaaligana xamdi axmed cali aan la socodsiinay habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalkii barka dhegeysi wacan haddaan dhegeystayaal ku bilowno arrimaha horta waxaa ila jooga stuudioga oo caawa isna ila daadihinaya liibaan liibaan soo dhowow waa mahadsanta xabdi
waxaa wararka dad badan ka maqlayeen arrin baryahanba aada u socotay liibanow oo ka dhacaysa gobolkan victoria ma aha magaalada melbourne laakiinse gobolkan victoria islaan la yidhaahdo aron batterson ayaa waxaa lagu haystaa in ay saddex ruux oo ka mid aha qaraabadeeda qaraabadeedaas weliba ah xagga kuwa guurka ah ninkeeda waalidkii iyo ruux kale oo numa adeer iyo wixii ma garanay adun qaraabadooda ahaa in ay oo laba ay dhimatay midna uu dhaawac abta uu dhaawac noqday aada uu sumoobay uu ka kacay Eh, mise waa saddexba saddex baan u malaynba inuu yahay dadka dhi- dadka eh, ku dhintay bahalka arrintan marka loo haysta waxay tahay in wax la dhaho maalinkii horaan mar yar taabanay eh, eh, libanow eh, mushroom ama af soomaali aniga waxaan u aqaanaa waarikow laakiinse soomaalidu meelaha kala bedelan waxaa laga yaaba in magacyo kale u taqaano annaga waxaan u dhaqaanaa geed jinni geedjin geed jinni kole wax Geedkaasi dadku waaba- dhibaato badan baa mindhaa Ye- uu gaarsiiyey ha waree marka waa ta- maxaa laga yaaba halka inuu calaaqaad kala leeyahayba Waan u- kan marka mid waxaa jira la yidhi poisonous ama sun ah waa sax.
weliba suntiisu ay ba- aad u daran tahay wax xataa caadi ah lagama hadlayo ruuxu yara xanuunsanaya ma oho dadka cunay bahalkaasi eh, waxaa la yidhahdaa mushroom death cap Dadka.
ha death cap mushroom ha death cap mushroom islaantan marka reerka dadkan qaraabadeedii ahaa oo uu xataa ay ku jirto dadka u yeedhay ninkeedii oo ay- aynan hadda isku fiicnayn ma uusan furin ninka ciyaalkeeda dhalay ciyaalkeedii ay- ciyaalka ay wada leeyihiin oo aynan hadda isku fiicnayn eh, ayay ugu yeedhay iyo waalidkii iyo ruux eh, aan umalayn adeerkii iyo inuu yahay Waa sax.
yaa ugu yeedhay ninkee ninkii ninkeeda muusan imaanin oo qadadii kama soo qaybgelin S- ee, saddex ruux ayaa meeshii ee, mise afarba yaa ka soo qayb gashay tirada hadda imaa kala cadamiday tahay saddex adu hal ruux baa ka badbaaday intay xanuunsadeen intii kaloo dhanba yay y- way dhinteen kuwii kaloo dhan saddex mise laba baa dhima saddex nihin baan u malanaya Aya- ayada mid baa ma- ka badbaaday ayada ma cunto marka waa waa su-aasha meesha ku jirta weeye oo la la isweydiinaya doodda hadda ay us- ay macnaha u socota maxkamadda loo saarahayo hilib marka eh, la dhaho eh, maxaa la dhahaa eh, wellington eh, eh, maartaqaana beef waxa la dhahaa waa show hilib aad u fiican baan u malaynaya oo maarata dhaylaha waxaan dhihi jirnay oon u malaynaya lo dhayla ah wax nooca inuu yahan u malaynaya ha wellington eh, waxaa la dhahdaa beef wellington Beef wal- ha beef wellington meal marka hilibkaas ayay bahalka ugu dartay hal marka iyada waa laisku waafaqsan yahay haddadan in mushroomka death capka ah ee aadka khatarta ee sunta ahaa cuntadaasi eh, ay ku jirtay amaba ay iyadu ku dartay hilibka ay ku dartay taa iyadu waa laisku waafaqsan yahay iyadu nafteeda ay aqbalaysaa su-aasha meesha laisku hayo waxaa weeye iyada ay ku doodayso waxan wax un accidenti ahaan u dhacay buu ahaa waxaan ugu talagalay ma ahayn waxayna ku andacoonaysaa inay eh, mushroomka laba meeloodba ay kasoo eh, wax- ay kasoo qaadatay waa mid ee waxa la dhaho forestiga ama foragin banaanka eh, duurka ah ay kasoo gurtay oo meelaha ay maqashay uu ka baxo Eh, midna ay kasoo gadatay dukaamo eh, dukaan asian grocer ah iyo eh, xataa woolworth ama safega waxaan hadda inagu victoria aan dhahno inay ay ab- ay bahalka kasoo kasoo gurtay marka waxay ugu tala gashay oo ahayd dadkan inay cunsiiso ma ahayn ba iyadu ku doodaysaa boolisku iyo prosecutorkuna wuxuu ku doodayaa waxani waxaad ugu tala gashay buu ahaa waxaana eh, libanow muhiima in la xuso haddadan say taaganta weli maxkamaddii maynan xukumin in eh, laba qodob oo khaasatan oo qo- dhowr qodob oo eh, maaragtay aan isqabanaynin oo sidii ay u tiri aan u dhicin ayaa mid kaleso oo shiki macnaha weyn keenaysa ayaa meesha ku jirta midka koowaad waxaa weeye su-aasha meesha ku jirta waxay tahay dadkan qaraabadeeda ahaa ee qoyskii xagga ninkeeda ahaa inay qado u kariso ay meesha isugu wada yimaadaan maxaa sababay arrintaasi waxaa sababay inay ku- iyadu ugu yeedhay oo tiri kaalaya e, ii imaada guriga iigu imaada wanaana idin marti qaadahaye waxaana la sheegay inay ku tiri waxaa rabaa inaad igala aad tala iga siisaan kansar baa la iga helay kaasoo marka aan hadda ka walwalahayo ama aan ka fikirahayo sidii ciyaalka aan ugu sheegi lahaa inaan u sheego inaan ka qariyo taasaan ka walwalahayaa marka taasaan taladiina u baahnahay ee bal inaad ii timaadaan baan u baahnahay marka eh, dadka saasay ugu yeedhay saasayna u yimaadeen waxayna dadka qaarkood sheegeen markii hore lasii hadlahayeen inay ku dheheen sida ugu fiican waxaan u aragnaa inay tahay inaad u sheegto ciyaalka laakiin se arrinta muhiimka waxay tahay arrinta iyadaa kansar lagama helin islaanta kansar ma hayo ma hayo ma hayo Okay.
ha marka taasi waa waxyaalaha shikiga weyn ee ee maartaqanaa ee ee keenahaya arrinta kale ee iyadana ee, waxaa weeye in bahal waxaa jirta la dhaho ee, dryer ama dehydrator wax markaad sida ee, qoyaan kale sida caleento oo kale iyo wax la mid aha loo baahan yahay in la angejiyo oo la qalafiyo Sax.
mishiin waxaa jirta ee, qalafiishtaas sameeya Waa sax.
oo hadda mushroomkii markaad aad soo gado show waxaan u malanaya asagoo eh, qoyan oo wixiisi wata lama cuno yaanu qiyaasa qiyaasooda iga tahay waa la waa la angejini oo dhacaankii waxaasa laga saari bahal marka eh, ah- bahalka angejinta sameeya yay intay ay isticmaashay oo ay ku qallafisay bahalka waxay way tuurtay qashigay ku dartay marka intii eh, sawiro iyo wax la fiiriyey ayaa waxaa la arkay inay bahalkaasi ay meesha qashinka eh, rabishka lagu rido iyadoo ku ridaysa la arkay markii laga daba tegeyna waa- waa laga soo helay waxaa la arkay bahalkaas oo ku jira oo lagana helay inuu mushroom trice inuu ku jiro oo macnaha la- mushroomkii lagu qalafsiiyey Eh, arrintaas marka iyadana markii u horreysay eh, waxay ku tiri baa le- sida le booliska waxay ku tiri maya ma- bahalka aanu ma geenin meesha shaqo kuma lihi Eh, laakiinse markii lasoo bax eh, la baaray waxaa soo baxday inuu inuu bahalkii sidii la- loo loo malaynayey in bahalka meesha lagu tuuray in macnaha eh, lagana helay trayskiisii laga helay Eh, su-aasha kale meesha ku jirta waxay tahay dadka eh, kaleete nin isagu yaa allahu ayuu ku baxsaday sakaraad intuu noqday ayuu markii dambena ka badbaaday Eh, laba mise saddex hadda way- eh, waan kala ogaan doonaa intay yihiin ayagu wayba ku- wayba dhinteenba waa la badbaadin waayey ayada marka mm, su-aasha meesha ku jirta waxay tahay miyay cuntay cuntada iyadu waxay leedahay waan cunay waxayna sheegaysaa ay leedahay waan waan xanuunsaday oo waxaa la sheegayaa inay eh, ciyaalka xataa ay dheheen hooyadan masqushay aad aadaysay eh, in ay maartaqana isbitaalka mar intay tagtay ay ku tahay calooshii waxba yar xanuunahaya laakiin waxaa la isku waafaqay inaynan si aad u daran oo u dhow xataa si dadkan kale ay u xanuunsadeen inaynan u xanuunsanin sida dadkan kale ay u xanuunsadeen oo ama- iyo si dhatoona umayna xanuunsanin eh, in uu wax ay yar dareemay hadallada mar lasoo saaray waxaa ka mid a inkastoo booliskii meesha tagay ee baaritaanka sameeyey uusan eh, markii anigii ugu dambeyseen dhegeystay uusan dhihin arrintaasi eh, waa xaqiijin karaa way dhacday waxaa marka u horreysay la sheegay miyuu sheegayeen in eh, blightka ama saxanka eh, cuntada lagu cunahayey ay hal mid mooyeene inta kale isku midab ahaayeen oo macnaheedu meesha laga leeyahay laga wado inay iyada si aynan ogaga khaldamin oo kale waa ujeedada meesha lagu- hadalka lagu qaranaya waa saas weeye si aynan oga sugu khaldamin inay iyada oo midkeeda u ogaato kasoo qaad haddii loo sida lagu wada ayba jirto arrintu inay sun ay uu ku jiro inuu keeda uu- ay garato uusan kaga khaldamin kuwa kale oo iyadu mid sun wata aynan cobin waa sidaa aad ka dareemaysa in loo wado hadda weli arrintaasi lama xukumin maxkamadii bay hortaallaa weli xamdi marka ujeedada ugu talagashay ma la cadeeyey oo dadku wax saansaan ma ka hayaan waa waa waa su-aal fiican weeye waa runta kolley eh, weli hadda wixii eh, waa un baaritaankii baa socda boolisku waxyaalaha ay mataqaanaa eh, eh, runtii cajiibka labada horta aan raba waxaa weye boolisku eh, istaraatiiji ama khidad aad u qoda dheer bay horta isticmaalaan oo ay doonahayaan ruuxa inay eh, dabina ugu dhigaan akhbaartana ay dadkana ku qanciyaan sababtoo meesha waxaa ka socda waxaa weeye eh, ilaa saddex leebel baa ka socda oo booliska markaa ayaga u socota waa miday qolada laleeyahay juuri baa horta jirta dad eh, afar iyo toban aha oo aakhirka labiyo toban un laga isticmaali doono yaa horta go-aanka qaadani inii lagu qanciyey inay islaantanu dadkan inay laysaya in kale marka dadkaana waa dad iska caadi ah oo u baahan in loola hadlo sidii ruux caadiya sheeke loo loo qanacsiin lahaa oo kaleete dadka horta marka boolis marku sheekada sheegaya wuxuu rabaa inuu u sahlo oo ku qanciyo waxaan islaamtu inay samaysay mid kalena way jirta dadweynaha guud asagana miidiyaha kala socda sidoo kale iyagana sheekada inay la socdaan oo ay fahmaan iyadana way ku jirtaa oo ay u ekaato waxani inuu yahay wax macquul ah ama naagto waxan inay samaysay oo oo ku socota waxaa kaloo iyadana ku jirta inayna khalad gelin oo aynan hadhow abiil oo kale haddii hadda inay ama wax khaldeen ama wax isdaam mariyeen ama been ama wax aan jirin oo kale hadday soo cadaato inay sameeyeen boolisku waxay u sahlanaanaysaa haddii lagu xukumo inay abiil ay ka qaataan marka halkaa wax la- iyadoo ka samaynaya iyo waxaa kaloo iyadana ay isticmaalahayaan xujooyinka ay keenahayaan ilan iyaduna lawyerkeedii baa jooga weliba high skill lawyers ah inaynan u diyaargaroobin xujooyinka qaarkood markay mataqaanaa su-aalaha ay su-aalahayaan ayaa waxaa laga qiyaasi karaa evidensiga ay haystaan iyo xujooyinka ay haystaan eh, iyo ilaa xo- xoogga ay saaran yihiin iyo sida uu ruuxu ugu inuusan u sii diyaargaroobin marka waxay samaynayaan xujooyinka xoogga badan dib bay inta badan marsadaan markaasi kuwa waxay hor keenayaan marka hore iska laab saqiir ah oo ruuxiina uu isyar dhigan hayo ee, uuna dareemo ruuxu intuu dareemo inayna dadkan xujo weyn inayna haysanin inuu marka waxooga ku kala tago oo been sheego waana waxyaalaha ay aadka booliska u jecel yihiin markay ruuxa wax yaroon saa usii weyneyn bay weydiin hadduu uu- waxaan laga yaabaa inay xujo xoog badan ruuxa waxa inuu sameeyey ay hayaan haddii marka ruuxu uu been ka sheego ee, waa hadhow markii yay ku- yay kusoo noqona waxay dhihi dee seen kuu rumaysan karnaa arrinta noocaasa noocaasa markaan ku weydiinay sidanaa tiri xaqiiqada lahayana waa tan weeye haddana hadda mitaal kaaga soo qaado markii eh, aan malay in ay toban isbuuc ku dhowaad ay arrintu socotay iyo boolisku waxay keeneen arrin runtii aad dadka qaarkood u dhihi karaan wayba ku cadaynaysaa shoo islaanta waxaan in el- eh, eh, t- eh, telefoonkeeda waxaan ognahay horta dib haddaan u yiri noqdo mobilku waa wax la, la, la ogaan karo kolba meesha aad joogto mana la ogaanayo exactly meesha aad joogto laakiinse taawarada telefoon ma- mobilku wuxuu mar kastaba ku xidhan yahay anteeno anteenooyinkan wax looda yaqaano wey haddaan hadda kasoo qaado kale calton haddaad joogto waxaa laga yaabaa inay meesha kolba aad joogto shan lix anteeno inay kuugu dhow yihiin marka mid buu marka telefoonka ku xidhan yahay marka dhinac marka hasoo qaado haddaad xagga westiga usii socoto mid kale oo xagga westiga jirto haddana ku xidhmi si- markastoo sii socotoba meesha aad ku xidh marka waxaa laga laga akrin karaa marka meeshii aad markii u horreysay waqtigaa marka ee meeshaad joogtay iyo meeshii aad ka aaday iyadoo la fiirinhayo taawada marka ma ogaanayo sida g b s oo kale laguma fiirinhayo oo hadduusan telefoonka g b s kiisii aan lagu raacin inta badan laguma arki karo inaad adigu wax baadha mooyeene haddaad tiraahdo meel aad aan raba meel hiblaan ka raba meel raba inaan aado g b s ka waa laga yaaba inuu sheego laakiin sida iska joogidda caadiga iska telefoonkaga iska wadato g b s kama sheegahayo laakiinse midda uu sheegi ee m- ee kambaniga telefoonada kambaniga aad ku jirto haddaad optus tahay haddaad talastar tahay waxay tahay xaafaddii aad joogtay iyo anteenadii aad ku xidhnayd sababto mar kasta oo eh, telefoonkaaga wuxuu samaynaya xataa ku hadal ama ha ku hadlin kolba anteenada ugu dhow ayuu raadinhaya oo la xidhiirhayaa oo u dhihi waa kanay eh, waa- waa ay kan nambarka nambarkaasaan ahay waxaan rabaa inaan eh, ii ogolaataan systemka inaan inaan ku hadlo saas oo kale literal saas u wada hadlaya inaan lii ogolaa systemka inaan ku hadlo markaas oo la jeegarayn markaas lida haa okay waan ku fahnay waa waa hadduu telefoon kuu soo dhaco waa laguu soo gudbinaya adaa laguu soo gudbinaya codkaaga ilahay waa la gudbinaya marka anteenadii marka marka kol- marka waxaa laga ogaan karaa meesha aad joogtay rafli iyo dhinaca aad u socotay marka waxay soo saareen eh, eh, boolisku kow 2013kii inay eriyadaasi oo bahalka mushroomka ah ee sunta ah laga helo inay tagtay oo uu telefoonkoodi sheegay signalka inuu meesha ay tagto horta way sheegeen maalmihii ee lagu wado inay arrintanu ee, dhacdayna iyadana sida oo kale haddana meeshii inay tagtay oo ee, dhowr maaragtay anteenooyin meelaha ku yaala ay tagtay Ee, nin khabiir ahaa oo ku takhasusay arrimaha telecommunicationka aha ayaa l- arrimaha laga wareysanayay oo siduu u arkay iyo wixii soo baxay iyo markaa ee, ruuxa ay dadka looyariinta iyada matalhaya ayaa arrinta waxay isku dayeen iyadana inay waxoogo shiki geliyaan su-aalahii su-aaleen waxaa ka mid ahaa in ay un generali sheegto inay islaantani areadaa uun joogtay mooyeene ma sheegayso yuu ku yidhi exactly meeshaas iyada ahaa ama meesha mushroomka uu ku yaallo soo ma aho marka wuxuu yidhi haabi waa runta macnaha ma sheegayso inay meeshaas meesha hadda ka soo qaado mushroomkan sunta ah uu ku yaalay inay tagtay ma sheegi karo laakiin kale wuxuu sheegaya inay eriyada ka aga dhawey oo eriyada ay joogtay marka wa- taa waxay kutusaysaa marka waxyaalaha evidencega ahaa ee ay haystaan ee boolisku ee xooga badan dib bay u dhighayaan waxaan aaminsanahay inay kuwo kale imaan doonaan hadda marka hadda hadda meeshan hadda la joogo waxaa bilaabatay libanow ee, shalayto ayaa waxaa bilaabatay intii ka horreysay waxay ahayd un ee, looyarada oo oo doodahaya oo kaysaskii soo dhigaya dhahaya sidan berskuuterka marka wuxuu leeyahay sidanaa dhacday dadkii bay eh, u yeedhay eh, ku marti qaaday waxaana ku dhacay dadkii sidana u dhacay ayadii eh, makhtarkii waa tagtay markay tagta xataa waxaa layidhi eh, maadaama oo markii hore aan waxba la ogeyn oo la moodahayo un dee sun iska dhacday iyaduna meesha joogtay waxaa markii markii la arko laba ruux ma saddex ruux markay dhinteen waxaa aad dhak- isbitaaladii dhakhtarkii isugu dayeen inay dadkii arrinta qaybta haayo dhan badbaadiyaan iyadii naftigeeda marka waxaa la yidhi joog waa inaad isbitaalka aad gasho marka waxaa la yidhi dirbo wax yar kadib waa iska tagtay oo mataqaana markaas weliba xataa la wacay oo layidhi maxaad u tegaysaa khatar baad ku sugan tahay dadkii kale waa kan way dhinteen Eh, ama khatar waa kun isbitaalka ku jira sakaraadka ah marka mm, saasay samaysay saas samaysay bay ku jirtay Eh, l- eh, looyarkeeda oo iyadana shiki geliya oo dhaha iyagu waxay ku doodayaan oo iyaduna ay leedahay waxaa khalad baa dhacay mooyeene wax u kas aha oo sameeyey ma jirin Eh, bahalkana marmar way jirtay aan kasoo mujalladii intaan ka akhriyey eh, mushroom aada u fiican oo meela uu kasoo baxo inaan baryo hore kasoo gurtay waa jiray laakiinse midkan aan dadka u sameeyey waxaan kasoo bar waxaan kasoo gatay eh, eh, asian grosa ma- meel eh, asianku ay leeyihiin iyo eh, safewayga cariga ama ama woolworthka ayaan kasoo gaday intii hore marka waxaa socotay taa iyo waraysigii ugu horreeyey ee lala sameeyey markii boolisku ay arrintii ay shiki qaaday oo la- loo maleeyey tuunka iyadoo uu soo galay ayay boolisku waraysi la sameeyeen la duubay war- waraysigiiba marka dambena dadka eh, juuriga la tusahayey hadda marka waxay u wareegtay in ayadu ay witness boxka ay gasho waana waxaana la dhahaa eh, libanow markuu arrintu aad ayay xasaasi u tahay dad waxaa jira go-aan qaata aha inay dhahaan maya anigu ma hadlahay looyarkaygu ma ii hadlay khatar bayna taa leedahay oo in la dhaho oo loo arko oo juurigana lagu qanciyo oo la dhaho ila mar- markaasoo kale waxaa weye waxaa lagu qancinaya waa juuri waa dadkan caadiga arrinta dhegaysanaya in la dhaho fiiri islaanta waxbay qarinaysaa waxay u diidan tahay inay meesha fadhiisato oo su-aalo la su-aalo waxbay qarinaysaa taa marka waa khatar weyn oo ruuxu inuu dhaho ma hadlahayo u keeni karta laakiinse waxaa la ogyahay dadka looyarka looyarada sarsare wax kastaba ha noqdee waxay dadkooda kula taliyaan hadday weliba u malaynaya arrintu inay aad xujooyinka ku foorara ay xoog badan yihiin inayna gelin oo iyagu ayna hadlin ujeeddaduna waxaa weeye boolisku iyo looyarada boolisku waa dad arrintan aad iyo aad ugu xeel dheer haddaad marka fursad siiso inaad meeshaa fadhiisato oy su-aalo ku su-aalaan waxay si sahlan u soo saari dulduleelo fara badan wixii aad sheegaysay oo intay ku su-aalaan iyo ku dhahayaan intay weli weli marka hore ay ku laadlaadinayaan ee, waqtigaa xaggee jeegay arrimo labsiqiiday kaaga bilaabi Waa sax.
markaasay in yar oo khaladood samaysay yay ku dhihi deena soodigii haddaa saa yiri haddaa maxaad saa u tiri miyaadan waxan waad saasaad uga jeeday kanayd ahayd kanayd badhahay markaas ruux marka qaarkood xataa intuu confuse qaado yaaba laga yaabaa inuu xataa uu iska qirtoba amaba uu xataa uu uu- ama uu caadi caddeeyaba waxyaalo beena ka waaweyn Waa sax.
inuu sheegayo oo uu dhaho markii la dhaho sidan iyo sidan la dhaho inuu dhaho ma garanayo oo markaa deedna ay bo- boolisku dhahaan wal maxaadan u garanin waxbaad qarinaysaa ma oo inaadan garanine waxbaad qarinaysaa Waa gartay.
si kastaba ha noqotee iyaduse hadda way ogolaatay inay witness boxka gasho maalinkii labaad bu hadda marka yuu yuu socdaa waa gartay Een, waxaad moodaa xamdiyo su-aalaha badanaa oo la weydiiyey aad u wad adag wayba qiratay inay s- macnaha mashruubkii soo qaaday uu ahaa macnaha daily macnaha een, een, ha inay soo Inay qaaday soo qaaday, mayna inay qirin qirin.
runtii waxay soo waxay qiraysaa oo ay leedahay macnaha markii markii doodan oo kale ay socoto waa inuu ruuxan uu ilaan dad kalea moogta dhegaysanaya oo arrintan go-aan ka qaadanaya Waa sax.
marka waa inaad u eg- waa inay ruuxu isu ekaysiiyo inuu ruux iska caadiya yahay Waa sax.
oo waxyaalaha qaarkood ee iska muuqda uusan diidanayn marka waxay leedahay iyada waxay qiratay in dadkan ay death eh, cab mushroom mushroomkan sunta ah aadka u daran Ah, geedka.
inay cuneen Sax.
oo weliba iyadu siisay Waa sax.
way qirtay Way qirtay.
laakiinse waxay ku doodaysaa iyadu khalad baa dhacay ma ogeyn bahalkan inuu saa yahay oogumana talagelinoo ma raadsanin ee laakiinse inay cuntadii ay siisay uu bahalka ku jiray dood kama taagno iyaduna ma diidano arrimo badan kale wuxuu sheegayaa inay baaraysay oo ogeyd waxyaabaha qaarkood oo macnaha taleefankeedii laga ogaaday haa seerjig waa runtaa taana way- waa runtaa Marka- yes ha marka se isu qabanaysaa mana ogeyn oo shil bay ahayd oo ugu talagal ma ahayn haddana waan macnaha haddee baaritaan baan sameeyey waan fiiriyey ee waxay dee taa iyadu waxay ku doodaysaa saan qiyaasahayo oo ay ku waxaynaysaa anigu ma diidani inaan bahalkan mushroomka ah jeclaa waa sax ee, aanan aada u xiisaynayey Waa sax.
aanan rabay inaan kariyo oon tijaabiyo oo weliba aan ee, dad baa runtii anagna waxaa lagu jecel yahaye ee, dad ba aada u jecel anigu oo- waan tijaabiyey bahal aad aad cajaa'ib ah haa yar muxuu leeyahay ee, dhadhankiisi iyo nooc kale oo natural oo wax reera weeye beer beer oo kale haa waxaas kootuu leeyahay marka iyada ma diidano inay bahalkan rabtay oo iyaduna ay cunto dadkana ay u kariso oo weliba ay ay qadarinaysay taa iyada ma diidano oo marka waxay leedahay hun dee taa maan raadinhayey mooyeene ee, ma ahayn xataa haddii waxaan ahaan hubaa inay doodeedu kam noqonayso xataa haddaan midkan death capka aan raadiyey ee, waxaan u raadinhayey inaan iska ogaado oo wax dee macquul ah inaan aanan ku khaldamin oo yaan yaan u raadinhaye inaan dadka siiyo Timir uma- qof baa ku jirta Ha, ha, ha, umaanan umaanan waxaynaynin Waa gartay.
yay leedahay arrinta marka eh, libanow aan raba inay aanu dadku fahmaan waxay tahay waxaa ku jira meesha oo muhiim ah oo ka mid ahaa systemka wadankan australia dalka reer galbeedka intooda badan u badan yahay waxa la dhaho juuri juuriga marka waxaan rabaa inay dadku fahmaan juurigu arrintiisu waxaa weeye marka macnaheedu ma oo dadkan inay ku takhasuseen ama ay ka bedelan yihiin dadkan kale oo ay ku fiican yihiin ruuxii dembi geli iyo ruuxaan dembi gelin inay kala saaraan ma oh muhiimadda ugu weyn ee juuriga loo isticmaalo waxaa weeye waxaa lagu qancinayaa dadweynaha iyo ruuxan la xukumahayo oo laleeyahay haddaanu dowladdii nahay haddaanu nidaamkii nahay haddaanu nahay establishmentigii haddaanu nahay annaga hana hana eedin Eh, waxaa ku waxaa ku xukumay waxa la dhaha euroberis dad adigoo kale ah marka see ayaa loo- ku xukumay see loo soo xulaa juuriga waxaa loo soo xulaa good bounty wey waxaa loo soo xulaa ruux kasta sharciga australia xataa uu ka mid dadkuna waa inay ogaadaan wey Eh, mar haddaad tahay citizen waajibaadka ku saaran eed aqbashay as an australian citizen waxaa ka mid aha markii juuri lagugu yeedho inaad aqbasho ma diidi kartid Eh, cudurdaal waad sheegan kartaa oo haddaad tidhaahdo waxbaa si iga ahaa ama kan ama kan waad dhigi kartaa waana lagaa qallayn karaa laakiinse kama dhigi kartid un wax iska option ah maya maya waan dan baan haystaa orday iga socda makaa yeelahayaan wax aqoon miyaa lagu xirfad ma mise jirto magaciisa waxa lagu dhanba waxa dhan ee juuriguba ku samaysan yaha wuxuuba yahay ee dadka loogu dhahayo ee dadkii dadkaagii ayn adoo kala ahaa dadkii communitygan uu ka kooban yahay Waa sax.
ayaa ku xukumay Waa sax.
annaga hana balem garayn haddaad hadday ay khaldameen dee waxaan ka qaban karna ma jirto qaali ama lawyer ama dowladda ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaruhu arrintan shaqo kuma lahayn dad caadi oo lasoo xulay marka eh, dadka waxaa loo soo xulaa nidaam aha aan loogu talagalay inuusan noqonin kasoo qaad dadka go-aanka qaadanaya kasoo qaad dadka jaamacadaha kasoo baxay oo kale dadka dhakhaatiirta aha dadka duqayda aha eh, haween eh, ama haween keliya macnaha rag keli ah eh, dhalinyaro waxaasoo dhan baa laisku wada dhexdari marka waxaa la gelini eh, eh, dadka markii la baarahayo jury selectionka la dhaho dadkii citizenka welibana waana meesha aad deganta australia o dhan ma aho waa meesha aad joogto wey meesha aad dembiga ka gashay xaafadda ama tuulada meesha aad joogtay weeye dadkii kula joogay meeshaas ahaa ayaa markaa hadda exactly ma garanhayo formilaha iyo la isticmaalayo laakiinse waxaa le horta labayo toban ruux waa in laga soo saaro Lax- marka waxaa la dhihi waa inay ku jiraan haween waa inuu ragna ku jiro waa inay ku jiraan dad eh, xirfad leh oo eh, jaamacad iyo waxbarasho ka soo baxay waa inay ku jiraan dadka la dhaho walking classka dadka maarata gacanta iskaga shaqaysta ee xamaalka iskaga samaysta ee iska simbalka aha iyo dadka eh, sophisticatorka aha waa inay dadkii mujtamaca dhan ee communityga meeshaa jooga inay dadka ka kooban yihiin si marka loo dhaho dad khaasa laguma soo marin oo la dhihi karo adigay kaa soo horjeedaan ama xataa waxaan u malaynaya inay diinka iyo inkastoo aan u malayn diin lama diiwaangeliyo australia waxyaalaha ay maadaama waddanka australia uu secular yahay eh, diin lama diiwaangeliyo dadka mogtay citizenka waa waxa muhiima in la ogaado inaad un waxaad adigu sheegta mooyeene citizennimadaada ma sheegayso diinta marka diinku ma jirto laakiinse waxaase la diiwaangeliyaa waxyaalaha kaleeto inuu ruuxu nin yahay inuu naag yahay da-diisa eh, meesha uu kasoo jeeda ma ruux baadiyaha ku dhashayba ma ruux beeraa ahaa ya ma ruux eh, ma looyarba ma accountantba ma ruux iska xamaasho ahba waxaasoo dhan baa laysku dhex dari dadkaasaa marka deedna hortooda looyaradu ku doodayaan qaaliga dowrka marka uu isticmaalo waxaa weeye hallo arrin muhiima waxaa weeye marmarka qaarkood qaaligu go-aanka wuu qaataa laakiinse kan asagu qaaligu waxaa weeye un sida waxaa laga dhigi karaa kale guddoomiyaha xaaladda meesha ka socota wuxuu wuxuu kala ilaalin labada looyar ee doodaysa ee midna eh, kuwan booliska midna kuwa ruuxa difaacaya ayuu waxa ay ku hadli karaan iyo sida ay arrintooda usoo gudbin karaan wixii aan munaasab ahayn iyo wixii munaasaba isagu yuu kala ilaalin wuxuuna marmarka qaarkoodna tilmaan siiya dadkan oo dhihi kasoo qaad wax haddii la sheego oo uu arko inuusan munaasab ahayn ama uusan xoog badnayn ama uu wax ahayn iyo wuxuu dhihi arrintaasoo kale ha dhegaysanina iska dhaafa eh, ha ku xisaabtamina waxyaalaha ee aad in badan maqlayso liibana waxaa ka mid ah oo si cadaalad loo gaadho in ka soo qaad ruuxu hadduu dembiye galay dembiye hore hadduu galay juuriga aan loo sheegaynin lama dhahayo xataa hadduu dad horaan soo laayay lama sheegahayo sababtoo ha- waxaa la diidan yahay dadkan shaqada u taalla meesha waxaa weeye un ruuxan haddii ruuxan ka soo qaad dil lagu haysto ruuxan inuu dilay ee laakiinse inay suurtagal tahay inuu diliyo in kale meesha kama socoto marka haddii la sheego ruuxan la dhaho boqol ruux baa xataa soo dilay haddii la dhaho waad iska garanaysa dadku intooda bay dhahan war hadduu boqol ruux soo dilay dee inuu kana dilay ka soo qaadun inay dhahaan ujeeddada loo jeedana ma oo taas waxaa la rabaa un keliya ruuxan ma maxaad u malaynaysaan inuu dilay idinkoo fiirinaya evidencega iyo xujooyinka laidiin soo hordhigay hortiina lagu dooday oo su-aalana xataa aad su-aali kartaan ma ku qanacdeen inuu dilay ruuxan mise kumayna qancin inuu dilay waa ujeeddada loo jeeda wey marka inta maxkamadda socoto dadkan eh, juuriga la dhaho ha eh, ma waxay noqonayaan dad oo meesha joogaya oo aan or financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
mise dad waa arrin muhiima waa arrin aad u fiican weeye waay runtii maya lama xabisahayo xabis lama geliyo gurigooday ku noqonayaan Waa sax.
laakiinse waxyaalaha la tilmaamaha la siiya waxay ka mid tahay in aynan warka dhegaysanin waa sax in aynan dad kale la hadlin inaynan weliba kayskan aynan ina haba yaraatee ehelkooda qaraabadooda saaxiibadooda in aynan kala hadlin xataa waxaan loo ogolayn inay miidiyaha waxa uu ka qorhayo inay fiiriyaan oo raacaan hadda fiiri eh, eh, eh, qoladan hadda eh, arrintan kayskan u fadhida afar iyo toban bay ahaayeen oo loogu tagay labiyo toban baa go-aanka aakhirka gaadhi laakiinse laba dheeraada baa lagu daray hadduu khalad dhaco khaladkiina already waaba dhaco mid ka mid aha ayaa waxaa lagu arkay inuu dad kale kala hadlay arrintii la maqlay si ay usoo baxdayba inuu dad kale arrintii kala hadlay oo uu yidhi arrintaas sidan weeye oo ama ama anu sidaan u arkaa ama mahabeelo maxay kula tahay oo kale tale inuu weydiistay ama arrimaha adugu dad kale inuu kala hadlay ayaa soo baxday saa daraaddeed ayaa marka laga eh, laga saaray waa laga caydhiyey Eh, waxaana u baahantay dadku hadday si weligood ku dhacdo inay ogaadaan arrintaasoo kale waa dembi inta badan laguma qaado haddii aynan soo cadaanin inuu ruuxani u kas u sameeyey oo uu rabay inuu wax khaldo oo uu ruuxa ama uu xukumo ama uu xak- xakumka ka celiyo oo arrimo kale hadday soo cadaato inuu ku jiray waxay u badan tahay sharciga letter of the law wax in lagu qaado oo asaga naftigiisa ruuxi laga daba kaco laakiinse inta badan hadday u noqoto un dadku maadaama iska caadi yahay inuu istuburnimo iyo iska jaahilnimo ina iska ahayd waa un loo digo forta intii loo gurguran ba hadhi waxaas u noqonin mar dambe waana laga saari baasha mar dambe ha u noqonin haddii xataa loo baahdana in lagu maxkamadeeya laga yaaba baa la dhihi Ah, marka taasi waa lama ogolo midda aan rabayn dib ugu noqdo marka waxay tahay eh, juurigana ma diidi kartid ma dhihi kartid waad cudur daalan kartaa laakiinse ma dhihi kartid "Maya, arrintaa kuma jira danahaygan wataa ee banaanka iga mara lagaa yeeli maayo waxyaalaha australia markaad citizen noqoto aad aqbashay ee waajibka ku saaran bay ka mid tahay jury service markii laguu baahdo oo lagu yeedho haa saan kuu sheegahayna waa- waana random weeye ma ahun inuu ruux iska dooranayo dheh ruuxan dhehe dad baa la dooran shuruudda kasoo baxaya Eh, markaa eh, da'da waxyaalihii aan sheegayo dhan markii inta aan soo gelin laga saaro yaa markaa dee laga dooranay labiyo toban labiyo toban baa soo bixi labiyo tobankaas mar kale waxaa u baahan weliba inay ka badan inay la doorto markaasa waraaqa loo diri marka oo la see- dhihi see u aragtaa qolooyinka hadda juuriga say macnaha arrintoodii see u aragtaa ayagu dee horta wax aan ka ognahayba maba jiro hadda ayagu wuxun bay dhegeysanaya wax ma hadlahayaan go-aan ma qaadanayaan hadday hataa qaadanayaan hataa naftigood waxba kama ogin haddii eh, wax la ogaado oo ama s- oo laga yaabo su-aalaha ay su-aalahayaan iyo waxaan ogaan karo un qaaliga iyo looyarada xataa looma sheegahayo markii kayska berri oo kale arrintaa eh, ay maqli doonaan dhegeysanayaan miidiyaha loosi sheegi maayo ayagaa laga yaabaa in loo sheego marka ayaga f- juuriga hadda fikradooda hadda war un bay urursanayaan adoo ama ururse ma- iyagu maba urursanay waa lagu gurayaa un. hortooda ma lagu doodayaa oo maaragtay loo sheegaya markay ay u- hadday u baahdaanna eh, su-aal bay su-aali karaan oo mataqaanaa waxay dhaheen su-aal qaaligay ku dhihi su-aashaasaan rabnaa markaasa haddii arrintaa ay khusayso qolada difaaca qolada difaaca la dhihi eh, arrintaa ka jawaaba maxaad eh, idinla tahay seed rabtaan haddii kaletana qolada kaletay noqonaysaa waqti cayiman ma jiraa oo ke- keyskan uu soo dhammaanayo ha waxaan u malaynayaa aniyo markii haddaan xusuusto waxaa la lahaa eh, konton eh, miya eh, macnaha maxaa la horta intaasoo dirbo wuu dhammaan doonaaba mar la lahaa sababtoo xawliga uu ku socday iyo kaysaska loo arkahayo haddase waxaan u malaynayaa eh, isbuucii eh, eh, afartanaad miyaan maqlahayay yuu socdaa msame sorry maalinkii afartanaad maalintii afartanaad oo kale wax noocaas oo kale ah konton iyo miyaan maqli mar mar baa tiro noocaas oo kale bay bay miidiyuhu sheegayeen oo loo marka hore waa in la qoondeeyo qaaliga ayaa intuu fiiriyo wuxuu dhihi uu la tashani qolada eh, prosecutorka iyo qolada difaaca evidensyada ay rabaan inay keensadaan markaasa waxaa la dhihi okay m- midkaasi maxaad u malanaysaan imisa maalmood buu qaadan intaasuu qaadan haye intaasuu qaadan markaasuu dee iyuu qaaligu wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa intaas oo maalmood inay ku filan tahay laakiinse haddii loo baahdo waa lagu darayo lama dedejino lama dhahayo ilaa wala soo dhamaystira lama dhahayo wax odageedii wax fariin ah wax oo macnaha maadaama qaraabadiisi macnaha oo- meme waa la wareystay isagii baaba la wareystay wuxuuna leeyahay asaga eh, xiriirka anaga waa xuma eh, waanan anigu wuuna diiday eh, kalsooni uusan ku kalsoonay waxa ay sheegayso eh, inuusan uusan ku qancin ayuu u diiday inuu meesha yimaado waxaa kale oo iyadaa la wareystay oo maada la doonayay in laga baaro inay dadkan cuqdad u qabtay eh, eh, ehelkeeda ahaa eh, manaha qaraabadeeda ahaa Eh, yaa la weydiiyey marka waxaa la wareystay iyadoo dhahays booliska markii hore wareystay waxay tiri maya dadkan waan jeclaa Eh, runtii aad bay maanta igu roonaayeen way eh, ninkan un baan un isku dhacnay oo ciyaalkiisa aan u fiicnayn oo aan caawin jirin oo beryihii dambena khilaafkooda weliba sii yar xumaaday oo child support wax la dhaho ayay codsatay marka arrimahaasaa jiray laakiinse waan isku waxaynayn waan macnaha waan waan isku fiicnayn bay tiri laakiinse waxaa soo baxday in iyaduna meel facebook group oo ay ka tirsanayd inay dad eh, calaacal badan oo ku saabsan ninkan oo ay leedahay aad si xun buu u xumaynhayaa ciyaalkii kama- ma- ilama- lama korinhayo charles bort ma bixinhayo qoladan eh, waalidkii aanabay tidhi waxba kama qabanhayaana waa hobless weeye wax noocaas wey, erya noocaasay isticmaashay marka markay dadkaa kale la hadlaysay inay eh, at least eh, waalidka iyo dadkan ayna ninkan oo ay u aragto inuu khaldan yahay ayna qabanaynin yay tustay laakiin markii boolisku wareysanaya waxay ku tiri maya eh, reerkan waan isku ficnayn waalidkan eh, maarataana ninkayga hor ninkayga aan kala tag amnaha aan isku xunnahay waalidkiisii waan aad baan u jeclaa weli waxay tiri eh, islaantu hooyadiisu marar badan bay i caawiso islaan aad u fiican bay aad isugu fiicnayn bay ahayd bay tiri Sax.
marka taasay taagan tahay Eh, eh, weli waxaan u malaynaya inayna gaadhin in toos loo saali eh, waa lagu weydiiyey eh, waraysigii booliska laakiin hadda witness boxka waxaan weli inayna gaadhin in la dhaho maxaad beenta u sheegtay inuu kansar ku hayo sababto waxyaalaha ay xoogga saari doonaan waan iska garanay in waxay noqon doonaan weliba kuwa ugu dambeeya noqon doonaan inay ku soo gabagabeeyaan oy dhahaan eh, islaantan waxaan way eh, way dadaashay waxay ugu talagashay buu ahaa waxay qorshaysay buu ahaa dadkana waa kan ay wax beenbeenahay iyo martida ugu samaysay Eh, wax kaloo jiray ma jirin ayadana waa kanoo kuma dhicin bahalkii dadkii kale ee mid- badh dhintay iyo badh qarka u gaadhay bay noqdeen Sax.
iyadu marka way ogeyd oo mayna saasay ku doodayaan Eh, bo- boolis eh, difaaceeduna wuxuu ku doodayaa maya khalad baa dhacay Eh, terrible mistake baa dhacay Eh, waan dhurkanahay inuu meeshan eh, sun eh, reerkan ay cuneen Eh, marka mm, iyadoon ogeynin bay suntu meesha soo gashay Sax.
islaantan waxay ugu talagashay ma aynan ahayn weeye maarataana arrimaha ay ay booliskuna ay ay ku doodayaan marka arrinta way weli socotaa waxaa eh, berrina waxaan maalinka saddexaad bay noqon doontaa berrito oo marka dadka dhegeysan karaa hadday rabaan in dhegeystaan waa arrin runta aad u xiiso badan weeye Eh, xoogga la saarahayo waxaan u malanayaa meelaha aad u yar waxaan intaanan wadankan imaanin ayaa arrin waxaa jirtay eh, la dhaho eh, chamberlain waxaas oo kale islaan waxaa jirtay eh, libanow aad baan wararka oga maqli jiray waa intaan imaanin bay ahayd meelaha aytiyadii bay ahayd Waa sax.
islaan iyo ninkeedii oo gabadh yar wata ayaa waxay dalxiis u aadeen meesha northern territory wax noocaas oo kale ah Waa sax.
meesha iyagoo jooga oo unba un eh, gabadhii waayeen Waa sax.
markii loo tago war maxaa dhacay dheheen waxay dheheen gabadhii eh, wax cunay wax mooj markaas waxaa la yidhi waxaa cuntay bahashii bahasha dawaco wax la dhaho u yar eg Waa sax.
ama eh, eh, maxaa la dhaho waxbuu halkan midka jooga eygan duurjooga oo kale wey duurjooga, sax.
Ha, duurjooga wey Waa gartay.
kaasaa cunay baa yay dhaheen Waa gartay.
waa la raadiyey waa la raadiyey eygiiba xataa meelaha la helay waxba waa laga waayey Waa sax.
markaas iyadii baa loo xidhay islaantii baa la xidhay xabis baa la geliyey lagu xukumay in iyadu ay dishay gabadha mar dambe xataa waxaan baa laga soo daayey oo intii la baaray la baaray baa waxaa la yidhi eh, lama hayo wax evidence oo cad sidii kale markii loo fiiriyey un waxaan in iyadu sabab ka ahayd oo way isu ekaatay oo wax kale lama hayo laakiin se haddana se wax cad oo inay iyadu wax ku samaysay ama ilmihii aminkan lama hayo raq iyo ruux Waa sax.
gabadhii lama hayo marka eh, waxaan saa uga jeedaa australia aad bay u qabsatay mujtamaca oo aad la isu weydiiyo ruux walba meel ka istaagay way samaysay mayna samaynin maxaa jira kan muxuu yahay Waa marka waxaad middaa tan un dadkii oo Waa kaleete tii oo inay kale- noqonaysa ha aad already a b c ga bodcastii buu sameeyey oo ma taqaanaa everyday ah oo kolba meesha xaaladdu marayso iyo doodu meeshay marayso iyo say u socoto lagu lagu wada waxaynhayo meeshuna waxaa xusid mudan inaan- waa meel baadiyaha waa victoria dhinacan istiga ah ee bariga aan u malanay inay ku aadan tahay oo tuulo oo koro weeye ee latrob valley iyo meelaha la dhaho meelaha meel tuulo oo yara baadiyaha ku taalla wey waa victoria meesha arrinta waa wada ca- waa cadarahan meesha ay ka Meesha ku socdo socoto waa waa Victoria.
victoria wey Waa ha magaalada melbonse ma aho Sax.
marka eh, arrintaasa markaa socota waana waxay u badan tahay inuu soo soo eh, gebagabowdo sida hadda u muuqato muddo aan sii fogeyn dhegeystayaaalkan waa tiriisaa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali aan la socodsanaya habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaa kaloo iyadana ila dadaahinaysaad maqlayseen eh, liibaan Eh, waxoogo yar oo bareega ayaan gelaynaa kadibna waxaan soo gelaynaa waxaan soo gelaynaa arrin eh, jaaliyadeenna khusaysa iyo ayadana eh, arrin runtii eh, aniga liibaan baa nasii khusaysa iyo stationkan ayaan idinla wadaagi doonaa ee dhegeysi wacan ma maqashay 3CR Community Radio giving the voice to community since 1976.
dhegeystayaal waa tirisaaca codka afka soomaaliga waana xamdi axmed cali aan la socodsanaya been kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada dheerarkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan a m ka sidoo kale trcr org a u waad naga dhegeysanaysaan ood meel kastoo adduunka joogan runtii internetka laga dhegeysan karo Eh, liibaan soo dhowow haddaan waxoogow yar aan haddana ka taabanno waxaa wararka bal eh, ka jiray haddaan gudaha wadanka arrintaa yar xiisa dhihi karo waxaa jira. waxaad la socotaan doorasho aad- waxyaalaha xiisada lahaa waxaad la socotaan doorasho eh, qaran ah inay dhacmaatay taasoo eh, ururka talada hayay ee laybarka uu aqlabiye aad iyo aad u fara badan uu ku guuleystay laakiinse waxaa mudan in la ogaado aqlabiyadda aadka u fara badan waxay ahayd un labada guri ee ee baarlamaanka uu ka kooban yahay midka la dhaho house of representative ama guriga hoose guriga adugu dalka laga maamulo ee ra-iisul wasaaruhu joogo iyaga aqlabiyad kheyru caadi ah oo taariikhda muddo dheer aan dhicin bay ku guuleysteen laakiinse markii loo fiiriya xagga sanadka tiro badan bay heleen laakiinse aqlabiyad buuxda ma haystaan bal xataa aqlabiyo isku filan yihiin ee, xataa hal ee, dhowr u baahan yihiin kale ma aho tiro aad u badan bay u baahan yihiin xogo yar isbedela ayaa ka dhacay ee, ee, maanta wararku ay sheegayeen oo runtii xusid mudan Ee, horta kow waxa ay u baahneen wuxuu ahaa isbedelka ee, iyaga u fiicnaa waxaa ka mid ahaa ee, sanadka guriga duqayda laybarku tirada uu haysto waxaa ka dhiman oo keli uhuun ka dhimanaa inay ay kow iyo tobanka ay ku guuleysteen ee, greenku bes unbay u baahnayeen hadday marka koo iyo tobanka greenka ay helaan aqlabiya buuxda baa- qolo kale ay u baahan yihiin oo la dhilgareeyaan ooma baahno laakiinse haddii aynan greenka helin waxay u baahan yihiin ee, ee, qoladan mucaaradka aha ee liberal nationalka aha oo ay dee kuwa la tartamhaya u ahaa ama inay ay helaan waxaan malay kuwa kalena toban inay yihiin wax nacaasoo kale ah kuwan kale ee independentiga ah iyo ururada yaryarka ah oo iyaga naftooda raxmo kala bedelana kuwa iyo waxay isku dadarsadeen in la helo marka waxaa dhacday maantadan gabadh indigenous asalkeeda oo markii hore lagu doortay ee, green ahaan ayaa waxay ka goosatay greenkii oo isu eh, ku darmatay libarka taasoo macnaheedu markaa tahay eh, waxaan u malaynayaa inay u baahan yihiin eh, waxay u baahnayeen sagaal baan u malaynayaa eh, xubnood oo kale inay u baahnayeen si ay aqlabiyad buuxda sanadka u helaan libarku daadmiina sagaalkii marka waxaa weli waa sii yaraatay oo sideed baseeta ayay u baahan yihiin oo hadday isku eh, kuwan maarata yaqaana independentiga ah iyo ururada yaryarka iyo hadday wax ka soo urursadaan amaba haddii kaleba hadday kala xadaan xataa eh, greenka naftigooda inay bareesho ku saari karaan marka xogow waxay usii dhowaadeen dowladdu inay aqlabiyad buuxda oo labada guriba ay helaan dabcan mid way haystaan asagu taayadu way aad bay u buuxa way haystaan laakiinse xagga sanadka markii la yidhaahdo aqlabiya iyaga isku filan yihiin ma haystaan laakiinse waxay meesha ay u baahnayeen markii horeete labada urur ee ugu waaweyn sida eh, xulafada national iyo liberaalka ama greenka ya hadda marka waxaad moodaa inay wadooyin kale ay maraan waxaa dhaa marka qaarkood meel waxaa u socotaa waa adoo hadda guri u socdoo kale liibanow marka liibaanku haddaad hal wado un keli ah aad guriga ku tegi karto ama laba wada keli aad ku tegi karto xad- wadada way xadidan tahay waxa aad samayn karto haddiise ay kuu furanto inaad ilaa laba saddex afar wado oo kale aad ku tegi karto waxaa tan marka ka mid ah hadee ururada kale yaryarka ah hadday isugu keensadaan iyo kuwa independentiga hadday heshiis la galaan waa wado kale weeye wadada kale ee u jirteena waxaa ka mid ah caadiga ee ugu sahlan ee leegsa yar adag tahay waa kuwan waa mucaaradka haddii marka keista dowladdu keento kaasoo mucaaradku uu kasoo horjeedo wadadaasi way ka xidhantay waxay marka marahayaan wadada eh, inay maraan greenka oo ay dhahaan greenka waa arrinta nala sameeya laakiinse greenkuna waxay aad u isticmaalaan xagga mabda ahaan ma kala fogo laybarka laakiinse greenka wuxuu aad u isticmaalaa inuu dhiila la galo oo uu yidhaahdo waxa iyo waxa iyo waxaa noo sameeya haddiina waxa iyo waxaa noo sameeya ma taageerayno haddii marka uu doorkoodu uu xidhan yahay oo keli uun meeshii ay rabeen inay tagaan ay u mari karaan mucaaradka inay heshiis la galaan ama greenka ay la galaan greenku marka kursi eh, boos aad u xoog badan bay ku fadhiyaan laakiinse hadday jirto waddo kaloo ay mari karaan oo ururadan yaryarka ahaa iyo kuwa independentiga ahaa hadday heshiis la galaan ay halkaa ka xaroon karaan ay guri ka tegi karaan Sax, waa gartay.
greenka marka way ku adkaanaysaa oo inay iyaga naftigooda dhiilko way ad- ma adkayn hayaan marka tan hadda waxay u sahlaysaa dowladda inay ay ka maaranto eh, mucaaradka oo nationalka iyo liberaalka aha iyo greenka oo markaa deedna ay kuwa kale dhiil intay la gasho ay saa aqlabiyadooda ay ku heli karto marka arrintan arrin muhiima weeye xaggan eh, xagga internationalka haddaan u gudubno iyadana waxaa wararka aad looga maqlahayey libanow oo aan hubaa adag inaad maqashay eh, madaxweynaha faransiiska iyo islaantiisa oo dagaal ku dhex maray ayaga oo weliba dal kale jooga oo diyaarad kasoo degahaya waxaa uun laga arkay uun oo kaameerooyinka qabteen madaxweynaha faransiiska iyo xaaskiisa oo kasoo degaya diyaaradda wadanka vietnam la dhaho un inaga aad inooga safeegama south east asia ku yaala gacan uun eh, sh- eh, shaati guduudan qaba oo maarataqaanaa wejiga ku dhufatay madaxweynihii ayaa la arkay oo asaga naftiisu intuu yaabay uu dadkii uu arkay inay kaameradii waxoo dhan bahayaan iyo marka dadka gacanta u haadiyey isagoo Waa sax.
doonaya inuu waxyar waxeeyo arrintii marka aad baa laysu su-aalay waxaa laleeyahay eh, maxaa meesha ka socday Eh, asaga wuxuu ku jawaabay ma waxaan iska macaadi maahayne waan iska faracyaar buu ahaayoo Waa.
waan waan iska faraciyaarin anagoon maarataqaana safarka dheeran kusoo jirnay Ay.
iska yara faraciyaarun buu ahaaye wax meeshan kale oo ma jirin xamdi Dad- waxaa- waxaa maqli jiray haween hadday lagdaan Eh, kama kacaan baa maqli jiray nin hadday lag-
bal laga yaaba ninkii dee ya ha dee min ninka u ahaa eh, madaxweyne u ahaa dalalka maanta adduunka dalalka ugu awood weyn waa sax oo taa hadda ay xaqiiqo tahay sababtoo ah faransiisku wuxuu ku jiraa shanta dal ee nukleerka loo qiray adduunka waa sax iyuu faransiisku ku jira nucleer buu haystaa waa dalalka vitooda isticmaali kara wey Aad iyo aad.
Eh, maanta hadii un ta haddii wax la hor keeno uun dhihi uun k- dhihi kara maya dhihi kara wax isaga imaanaya jirin halkaa dili taaji haddii hadda dadkaasi ilaahay naguma saaxiya haddii dad nidaam la yimaado oo la dhaho eh, xamdi iyo liibaan boorka lagaga shido waa sax waxaa laga yaabaa inay maaragtay wax inaga celin daqiiqado lagu soo ha- ha in- waxaa weeyaan mala- ha haddii la dhaho nim- nimanka faraha laga qaado oo waxay rabaan hala siiya haddii hadda la keeno unta Sax.
waxaa laga yaabaa mm, faransiisku inuu dhihi karo maya inuu dhihi karo oo markaa ay tahay macnaheedu de inaa dhiblina gaarsiiyo awooddooda halkaasay gaarsiisan tahay haddana xagga dhaqaale ahaan iyo xagga military aan dal yaryaham oo marka ninka waddanka madaxda u ahaa ayaa sida hadda muuqato ay islaantiisii u kac laakiin arrintaas wuu dafaro wuxuu yidhi wada firay wada firay ee, waxay leedahay waxyaalo badan baa ka imaanaya ee, maartaqaana oo waxyaalo badan oo la su-aali waxaa ka mida midii ugu xiisa badneed waxaa ka mid ahayd oon isiriba marka qaarkood donald trump siduu marka qaarkood loo malayay inuu doqon u yahay oo ma aho Ee, donald trump baa la weydiiye waxaa layidhi ee, madaxweyne tu- mada- madaxweyne madaxweyne tala xagga reerka ah qoyska ah Ee, ma samayn baa layidhi oo macron iyo islaantiisii arrintaas maxaad kula talin lahayd baa layidhi. waxaad moodaa inuu waxooga khilaafa ka dhexeeye marka wuxuu yidhi, "Maya, maya, taan ma samaynayo laakiinse waxaanu dhihi lahaa buu yidhi "I- idinkoon heshiis ahayn diyaaradda albaabkeeda ha furin
War- war-
albaabka diyaaradda Waa- ha xidhnaado ayuu Gudihii yidhi wax "Inta- xataa ku samaysan." Aa, wax ku samaynaysaan ku sameeya ayuu yidhi marka taasna waxay ahayd arrinta xagga caalamka ka socotay Eh, waxyaala la maqlaya waxaa- waxyaalaha aad loo sheeg sheegay waxaa ka mid ah islaantan eh, eh, libaanow eh, arrimo waxaa jirta qoladan eh, khaas ku ahaa waa kow eh, islaantu eh, ninkan aad bay uga weynta inta badan waxaa loo bartay ragga ayaa weyn Waa sax.
islaantana way yartahay adduunka dhaqan kastaba ragga badan inta badan ragga ay- iyo ninka aa weyn islaantuna way ka yartahay Waa sax.
tana waxaa waa meelaha aadka u yarta ee islaantu ka weyntay bal weliba aad uga weyntay waxaan umaleyn ilaa labaatan soddon sano waa sax labaatan sano meelahaasoo kale udhaxaysa da-da udhaxaysa waxaa kaloo iyadana la yaab kale waxaa weeye aad looga yaabay macalinkiisii bay ahaan jirtay macalinkiisa macalinkiisii bay ahaan jirtay ha ay u ahayd Waa.
oo xataa waxaa la dhahaa arrimo khalada bay samaysay isagoo eh, waxaa la yidhi dhowr iyo toban jira shan iyo lix iyo toban jir meelahaasoo kale ah Waa sax.
ayayba xidhiir sameeyeen Wow.
oo ay macalin u tahay waxyaalaha marka lagu eedeeyay ka mid tahay inuu arrimaan munaasab ahaynin dad baa hadda waxay leeyihiin bactaaba haddii loo baahdo maxkamad waa lagu saari karaa sababtoo ilmo yar buu ahaa under age buu ahaa marka arrimaad noocaasaa jira haddana wixii bay tan soo kicisay oo mataqaanaa arrintaasi lagu xaneeyaa. Eh, libanow intaanan sii gudbin waxaadan gabagabadii eh, programkan kusoo dhownahaye arrin xiisala baa jirta oo dadka ku nidhi eh, stationka khusaysa waxaad la socotaa maanta labadeen waxaan joognay stationka halkanaa nimid waxaana eh, la ina siiyey award runtii national ah national ethnic broadcasters council waa guddiga sare ee australia oo dhan oo dadka eh, multiculturalka ethniga ahaa qoomiyadaha kala bedelan dadka sidan oo kale eh, miidiyaha reediya iyo wax soo daaya award la siiyey bal arrintaas waxaad adigu ka fahantay iyo dadkii markaad akhriday book- bookletka iyo dadkii ku tartamay maxaad ka dhihi lahayd liibanow wallahi arrin cajaa'ib maasha allah waxay ahayd shan oo, xubnood bay ahaayeen ha tartanka s- ha, shan station Shan oo station oo oo- dad kala matalahaya shan station ayaa lagu tartansiiyey meeshii dad badan oo hataa khibradooda aada u ballaaran baa jiray yaa ku jiray baa ku jiray marka waxaan nasiib u helnay eh, inaanan kii laga- kuwii laga doortay aan kuwii laga noqon doorta noqonay waa arrin wallahi bilahi aad lagu farxo weeye waa runtaa Eh, arrintaasi waa runta program eh, bosniana baa ku jiray waxaa ku jiray ilaa saddex mise oo kuwan eh, triple zel radioga la dhaho Eh, eh, ku kale oo triple em, r miya stationno fara badan baa jira yay yay ahaayeen marka eh, waa runtaa marka waa arrin aad loogu farxo wey runtii in waxoogooga yar een dadkeenna u samaynayneen habeenka soo talaada aba aan halkan ka samayno inay la qiro oo mataqaanaa naloo eh, recognize gareeyo waa runtii eh, maarata waa wax volunteer aan ku sameynay wey tabaruc dad qaarkood waxaa laga yaaba inay moodaya inaan shaqaali wax nahay shaqaale ma nihin Eh, eh, marka dhowrkii eh, weliba usbuuci u dambeysayna inaad ila wadaagayso ood ila waday liibano aad baad ugu mahadsan tahay Een, waxaan jeclaan lahayn in communityga hataa dad badan oo waxyaabo oo ka duwan oo ha waxyaabo siyaada hadday noo hayaan ha inay nala soo Inay xidhaan nala soo xidhaan.
waa runtaa waa runtaa wallaahi bilaahi warka Eh, weliba programkan eh, waxaa eh, macnaha eh, qaybta aan ku guulaysanay waxaa weeye journalism and story telling marka storiga dadkeena inaanu sheegno oonu dad kale nala wadaagaan aad iyo aad baan u rabnaa stationka way la soo xidhiiri karaan toos 3 c r dee soo wacna dhahan somaali program hadday dhahaan waana lagu soo xidhi ama did kale labadayna dad badan ba ina yaqaane wayna la soo xidhiiri karaan stationka hadday rabaan dadku toos in la soo xidhiyaan waxaa weeye sagaal afar hal sagaal eber hal shan shan ama haddaad baadho 3 c a ee aad baadho markaasaad wici waa lagaa qaban markaas waxaad leedahay somali program aan rabaa wana in contact detailskooda markaasaad deedna lagu soo gudbina wixii fikrada ood hayso Ee, haddii ay noo suurta gasho in yaroo programa xiise leh ayaan rabnay communitiga inaan la wadaagno waxooga yaro bareega ayaan gelaynaa markaas ayaan taa sii wadaynaa ee dhegeysi wacan dhegeystayaal kalmaad tiriisa codkaabka soomaaligana xamdi axmed calin yala socdina habeenka soo talaadada siddeedii barka ilaa sagaalka iyo barka haddana waxaa khadka laynka toos noogu jira ee, xasan waa nin magaalada meelban aad looga yaqaano oo nala rabo inuu la wadaago arrin runtii muhiima oo rabo jaaliyaddan inuu la wadaago kana qayb qaataan xasanow ma maqlaysaa calaykum salam atrakaatu soo dhowow maxay tahay arrinta aad rabtay inaad nala wadaagto ee, iyo jaaliyadda la wadaagto oo wax ka- ay ka qayb qaataan oo arrin khayraad oo wanaagsan walaal jaaliyadda waxaan la wadaagayaa masaajid oo qabyo ah oo dhammaadkiis joogo jaamacado iyo meel madaraso ku jiro masaajid weyn oo ku yaala magaalada dirdhabe gaar ahaan xaafadda baabili marka masaajidkaas maalinta tegay culimmadii ii soo dhiibtay faarintan waxay dhaheen lacag soddon kuna ha naga dhiman jaaliyadda australia gaarsii hadday ka qayb qaadan karaan marka insha allahu tacaala de waa bishii barakeysneed Een, oo dalxaji waayo marka haddii wixii ka qayb qaadanayaan nabaradana waa ku jiraan akoon nabaradana waa la hayaa haddii markaas culimmada masaajidaha xataa lagu wareeji karo wixii nin walba dhiibayo oo ma ma jirtaa ma jirtaa number aad hadda deg deg dadka ugu sheegi karto oo ay hadday rabaan dadku kala soo xidhiirayaan akhbaar dheeraada Ne, waxa nambarkayga hadda ma hayo nambaro waan hayaa shan nambar baan hayaa laakiin maya uh, hadda ma- wax halkan joogaan sheega adiga kaaga oo kale ama haddii kale hadday anaga nala soo xidhaan stationka waxaa isla stationka ila jooga liibaan waan waan u gudbinaynaa waan kula soo xidhiirsiin karnaa nambarkaada iyo nambarkeeda waa caadi waaye wixii qofka xusa diraayo diyaar waaye aniga aniga xasan axmed ciisow nambarkayga waa eber afar lix lix toddoba hal toddoba sideed toddoba sagaal haddii kalena masaajidada hadda South Me- north melbourne oo kale iyo iyo heidelberg iyo Bris- marba meeshii masaajid shimaal ku yaallo in doneeshka lagu arursho kadibna teleefoonaadka You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.